عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الصدقة على اليتامى هذا كان baabu sadaqati sadaqadii lagu sadaqaysanayay calalyataama agoonta ayuu baabkeedii yahay kolley sadaqadu saan soo ogaanay waa lafdi shamlinaya faradkii iyo sunnihii maantana barhkood zaku kaba cabiraya halkan zako kamuu cabirine sadaqu kaba cabiray waxaana ibnulmunayiro iyo uu leeyahayba wuxuu sadaqo uga cabira inuu sako ugaba cabirin xadiidka inoo soo socda ee ah dee masigeenka waxyaalaha maalka lagaba siinayo ayaa dee wuxuu ixtimaalayaa sakadii iyo tadawuciiba ayuu ixtimaalayaa waayo yatiim kasta inoo soo socotaa waxaa la socda laba masrif oo masaarifta sakada ayuu dhexda kaga jiraa marka waa dee daahirba in miskiinka dee yatiimkii markaa faqiirka wixii la siinayay dee sakadii imika halkan loogaba jeedo inuu dee markaa tii kalena adigu sanbu adigu cibaaradan yar shaamilkee labadiiba shamlinaysa ugaba cabiray ee bal fadliga ay leedahay sadaqada yatiimku ayuu baabkiisii yahay xadaanaa mucaad bnu fadaalata qaala xadaanaa hishaamu can yaxya can hilaal bni abi maymuunata قال xdثna cضا بن يسار أنه سمع أbا سعيid الkhdري رadي الله عnه يxadiث sanadka waxaan filaya rijaashiisa dee waan soo wada marnay uun ee mucaad kale waa suurtagal intooda kalena dee waaban hubnaa inaan soo wada marnay mucaad ibnu fadaalana aabihii buu xadiidka ka warinaya hishaamkan ka dambeeya may awowgii oo waa dee isaga hishaam dastawaai fadaalat bni hishaam dastawaai weeye yaxyuna waa yaxya bnu abi kathiir hilaal ibnu abi maymuuna iyo hilaal ibnu cali iyo hilaal ibnu abi hilaal iyo halkii janaa-isba watay aan isagana kuba soo maray wuxuu ihi bal markaa abu saciid alkhudri wuxuu cadaa maqlay ama abaa saciid oo yuxadisu waramaya ama xaalu ku waramayo oo uu leeyahay ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam jalasa uu fadhiistay daata yowmin maalin cala almimbari mimbarkuu ku fadhiistay wa jalasnaa anaguna waanu fadhiisanay xowlahu hareertiisoo dee may ahayn adigu markii uu fadhiistay waa la hadlayay kollay khudbo jumcana may ahayne hareerihiisay soo fadhiisteen faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inna mima kii waxa kaba mida akhaafu aan cabsanayo calaykum korkiina waxaan idinkaba cabsanaya min bacdii dabaday maa yuftaxu waxa la furayo calaykum korkiina iyo idinka laydiin furi oo min zahrati ddunyaa wa ziinatiha adduunyada ubaxeed iyo quruxdeeda ah ana aniga dabaday dee waa kii rasuulka ilaahay horeba dee iyaga uu sii sheego waa u sheegay inaanu dee faqri iyaga uga cabsanahayna wuxuu uga cabsanayaaba adduunyadoo loo waasiciyo inay tahay in dee kunuusta kisra iyo qaysarba iyagu hantii doonaanna rasuulka ilaahay calaamtii nubuwaday ahaydee waabuu sheegay in sakana waa ti aan kuba soo marnay inuu kii caylada iyo faqriga ugaba cabsanayay uga cabanayay kuba yidhi waxaa laga yaabaaba inuu maalin ay timaado ruuxu sadaqadiisii intuu la baxo cid ka qaadataba uu waayo haddaba waxyaalaha futuuxaadka ah ee ama khanaa'im ha ka yimaadeen iyo dee afay iyo waxaas ee loo furayo iyaga ay heli doonaan taas baa rasuulka ilaah yidhi waxaan idinkaba cabsanaya weeyo taasaan idinkaba baqanaya fa qaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow awa ya-tii miyuu la imanayaa alkhayru khayrku bishari shar waa shaygii khayrka ahaa dee sahradii adduunye iyo ziinadeedii waaba nicmo ilaahay subxaana wa tacaala dadkii uu siiyo waa nicamtiisii waa taa sahrada adduunya iyo quruxdeedu haddaba ma shaygaa khayrka ah ayuunbaaba shar noqonayo isagu shar la imanayo nicmada ilaahay subxaana wa tacaala dadka ugu nicmeeye uu furay ma ciqaab bay noqonaysaa ma halaag bay keenaysaa taas buu kuba yidhi oo nicmadii ilaahay subxaana wa tacaala ee zahrat addunya ahayd mayadaa ciqaab iyo wabaal iyo shar noqonaysa oo shar laba imanaysa fa sakata annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay uu aamusay fa qiila lahu waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahay umuu jawaabin ninkii markaa dadkii ag fadhiyey baa waxay ku yidhaaheen maa sha'nuka niyow xaalkaagu muxuu yahay tukalimu waxaad la hadlaysaa annabiya sala allahu calayhi wasalam walaa yukallimuka kumaba jawaabayo kulama hadlayo macnaa waxay u qaateen rasuulka ilaahay aamuskiisani diidmo uu diidayo uu nacayo su-aashiisaasba inay tahay markaasay yidhaaheen xaalkaagu muxuu yahay rasuulka ilaahay baad la hadlaysaa waa kan aan kula hadlaynba aan kuu jawaabahayn fa ra-ayna haddana waxaan aragnay buu idhi annahu rasuulka ilaahay yunsalu in la soo dejinayo calayhi oo macnaa waxa u muuqday intaa dabadeedba wixii rasuulka ilaahay acraadda ahaa ee ka muuqan jiray marka waxyigu uu imanayo waayo waxyigu waa culusyay innaa sanulqi calayka qowlan haqiilan hiqalkaasna wuxuu keenayeyba waxyigu markaa uu ku soo degayo iyadoo dadku ay qarhqarhayaan oo waqtigii qabowga ay joogaanba isaga in dhidid ka do-o dhidid uu kaba do-o ee wejigiisiiyo umuurahaasna waabay isbedelayeen waana hiqalkan waxyiga iyo waxyigan kuba socda haddaba waxaan aragnay in isagii lagu soo dejinayo waxyi ku soo degayo qaala wuxuu idhi abu saciid famasaxa canhu ruxadaa rasuulka ilaahay markii waxyigii ka joogsaday ayaa famasaxa wuu masaxayoo canhu xaggiisiiba aruuxadaa dhididkii ka yimi waa dhididkii ayuu ka masaxay oo wejigiisiiyo dee dhididkii kaba yimi ee hiqalkan waxyiga ugaba yimi ayuu iskaba masaxay fa qaala wuxuu idhi ayna saa'ilu meeh kii su-aasha i weydiinayay su-aasha kii i weydiiyey meeh wakaannahu xamidahu markaasaa dee haddana rasuulkii ilaahay markan dambe wejigiisii furfurnaayee farxaddu ay kaba muuqatiyo umuurahaas baa waxay ka fahmeen markaa hore waa kuwan uu qaatay arrintu inay inkaara maka diidma ay tahay rasuulka ilaahay wejigiisii oo dee furfuran oo faraxsan ayaabay deeta markaa iyagana kaba fahmeen inuu rasuulka ilaahay su-aashiisanba mahadiyo kuba ammaanayo taas oo wakaannahu xamidahu rasuulka ilaahay waanu wixii saa'ilkiiba mahadiyey ku ammaanaya arrinkan iyo su-aashiisan oo dee jawaab weyn keentay fa qaala wuxuu yidhi waxii baa soo degay waana tan rasuulkii ilaahay ay ka muuqatay amaaraadkii markaa waxyuu ku soo degaya haddana markii wax ka joogsaday dee waxyii ka joogsaday rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qur-aan uu aqriyey muu jirin xadiidkan noo soo socda ayuu dadkii uba sheegay dee kolleyna meelo kalena way inoo dambaysaa haddii aan la yidhaaho oo dee meel iyo lababa aan ahayna taasi way inooguba sugan tahay xajkan ku arki doonaa oo dee iyobal meeleen waxa weeyaanuun dee sunnahan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyo axaadiidiisanba waa waxyi ilaahay subxaana wa tacaala u soo waxyooday oo ilaahay baa yidhi wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxa hadalkiisani wuxuu xaggiisa un kala imanaya ma aha ee waa waxyi loo soo waxyoodo waa waxyi ee waxyigiibaa dee mid la aqriyayo oo kaas dee mucjiskaee lafdigiisu mucjiska yahay iyo kan dee sunnihiisii aan la aqriyayna dee isaga tilaawo ahaan aan loo aqriyahayn khaasiyada uu leeyahay kaa mucjiskiina aan lahayn ayaa dee waxyigii u qeybsamayaayo bal tadna taasay nooga mtay sunnuhuna waa qeyb waxyigii kaba mid ah rasuulka ilaahay waxyi baa ku soo degay qur-aan iyo aayaad uu aqriyu dadkii soo gaadhsiiyey may jirin xadiidkanunbuu uba sheegay oo dee waa xadiidkiibaa ah aqsaamtii waxyiga kaba mid ah ama qeybihii dee waxyiga markaasaa wuxuu yihi faqaala inahu shaniye laa yaatiya la iman maayo alkhayru khayrku bishari shar lama imanayo oo khayrku isagu daata ahaantiisa shaygii khayr ka ahaa ee ilaahay qadaray inuu khayr noqdo dee khayrunbuu noqonayaa wixii sharka ahaa ee la qadaray inuu shar ahaadaana shar buu noqonayaa markaa khayrkii khayr ahaanta ahaa ee wixii isagu mid shar ka dhalanayo shar haddii aan sidiisii loogu dhaqmo weeye oo ficilka dadkii iyo isticmaalkoodiibaa waxaan sharki kaba imanayaae khayrkii ilaah qadaray inuu khayr noqdaa khayrkii unbuu ahaan sharkiina sharkaasuu ahaanaya laakiin maxaa kaba imanaysaa markaa nicmada nafteedu nicmadaa ilaahay dadka siiyey nafteedu ma aha uun sharkii ma aha ooyadu sharkii ma aha laakiin maxay tahay waa nicmadaasoo dee la dayaco oo waxa weeyaan ilaahayna laguma shukri waayo si xun iyo meelihii aan dee ay ku habboonayd meel aan hayna lagu bixiyo taas baa sharki ay noqonaysaa oo markaa macnuhu waxa weeye waxaan idinkaba cabsanayaa inaad nicmadii ilaahay oo dee waxaa la idiin furi doono ah nicmadaa ilaahay laakiin idiin furi doono aad dee dayacdaan oo ah iyadii meeshii ilaahay amray meel aan ahayn aad dhigtaan sidaa daraaddeed sharki kuma tacalluqayo nafsa nicme waa waxaan dadka dhaqankoodii iyo habkay ugu dhaqsay dee u qaabilayaan nicmadii weeye oo khayrkii shar lama imanayo rasuulka ilaahay baa markaa mathal buu sheegay waa laba mathal midi waa kaa isagu mufradkee adduunyo urursigeeduun hamigiisu yahay aanu meelday ahayn xaqii ilaahayna aan ka bixinahayn waa mathal matalka labaadna waa ruuxii muqtasidkaa ee adduunyadii dee isagu kasbigeedii iyo qaadashadeedii u meeldayaye meeshii ilaahay baneeyey horta kaba qaadanayay marka dambena xaqii lagu lahaa ka bixinayay oo isna waa matal labaad labadaa matal baa inoogu imanaya cibaaraadkan soo socda oo wuxuu ihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh kolleyna fatxulbaarina halkan idinma sharxana xadiisku walow shuraaxda kale ay dee halkan kuba sharxaan oo saa saaxiib alirshaadi oo aada sharxiisu u fiicanyay iyo dee cayn iyo qolooyin isagu riqaaq iyo markuu qaybahani ay soo noqdaan ayuu dee mid kastaba wuxuu eegaa halkee ku habboon iyo halkee ugu ansabsanayay marka wixii sadaqa iyo zake iyo kagaba tacalluqaya umuurahan ayuunbuu isagu qabanaya imaka halkan xataa alfaadaasaa ma qabanayo waayo meel kaleu la sugayaa wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay waina mima kii waxaa kaba mid ah yumbitu uu bixinayo alrabiicu gugu uu bixinayo rabiicu waxaa la arkaa inay shuraaxda qaarkood dee aljadwala ku aragtaanoo dee ha rabiic waa la yidhaa arbicana way ku jamciyaan rabiic alarbicayo waa saaqiyadahan ee dee biyaa loogu soo jeexo meelaha laguba waraabinayo jadwal ama maangadka taas waaba la yidhaa dee waxaa barhkood ay halkan laakiin taa kuma fasirayno rabiici waa gugii baan kuba fasiraynaa waqtigaa roobkii da-ayay haddaba waxyaalaha uu bixinayo ee nabaadkiya weeye daaqii ah yaqtulu kolley barhkoodna way ku sugan tahay halkan ama waan qadaranaynaaye maabaan soo qadaranayaa oo inna mimaa kii waxa kaba mid ah waa kii wax ka mida weeye maha dhammaantii yumbitu uu bixinayaa rabiicu rabiicu oo ah waxaa daaqa dee cusub ee markaa ugu horreeyay roobkuba da-a kuba baxa yaqtulu maa yaqtulu wax dilaya oo isagu wax dilaya oo dee neefkii muxuu ku dilayaa waxaad moodaana riwaayaadka dambe way la socotay halkan barhkoodna halkan way qorrayd be wax xabadanoo waa boqoq ama dee wixii darataabuu wixii uba dhimanaya neefkii markaa uu dhergo dibiro hadday waxna ka imanba waayaan ee waa ku dhimanayaabo yaqtulu dilaya xabad ahaan iyo dee boqoq buu wuxu dilaya aw yulimu amase waaba ku dhowaynayaa dil oo wuxuu qar u gaadhayaa oo ku dhowaanayaaba inuu neefkii dhinto taas oo macnaha wixii roobkii da-ay daaqii iyo doogii kuba baxay waa nicmadaas weeye laakiin maxaa jirta kolkol bay taa iyadii halaag kaba dhalanayaayo xayawaankii ugaba dhalanayaayo de markuu daaqaa cusub uu cuno aada uba cuno ee uu dibiro haddii dee bal maalan markaas ay waxba kaba iman waayaan ay waxba kaba iman waayaan uu dhintaayo dee waa kan xooluba daratoodaani ay saa uba dhintaan ama taasi boqoqa ay uba dhintaan ama uu kuba dhowaadaa taas ilaa oo markaa maxuu kani maal u yahay oo kani isagu miaal u noqonaya ruuxii bal maalan waxaa dee adduunyadii isagii jamcinayay een eegahayn bal meeshan iyo uu kaba jamcinaye min hayri xilli halkuu kaba helaba adduunyo isagu kaba qaadanayay marka dambena xaqi ilaahay uu kuba lahaayee maalkan laguba lahaa ku bakhaylaya aan kaba bixinahayn muxuu noqonayaa oo kale neefkaas dee wax cunay cunay cunay dibirae waxna markay kaba iman waayaan dee halaagsamayoo ruuxa caynkaasa dee wuu ku halaagsamayaayo waa wax khayr uma ahee shar bay u noqotayoo halaag iyo naar uu galo ayuu wixii kaba helayaa oo bal maalan taasoo uu kalaba kulmaya waa ruuxa mufridka ah fii jamci lmaaliya taas waa sida bal maalan dee taas xayawaankaasba daaqaa cusub ee qoyan daaqaya ee marka dambena kuba dibiraya markay ka dhargaan waxna kaba imo waayaan ay u dhimanayaan oo kale ayuu isaguna waxaan kuba halaagsamayaayo waa sharkii khayrku laba imanayay taasay noqon ilaa aakilata alkhadraa'i kolley ruwaadda bukhaari barhkood ilaa aakilata alkhadiri ayaa halkaynaa barhna way madan tahayba macnaa iyadu ta cunaysa waxaa cagaaranun mooyeo akalad cuntay xataa idamtadad markay kala baxday ay fidsantay khaasiratahaa waa dhinacyadeedii labadeedii dhinaca ay dibirtay istaqbalat intay daaqi ka joogsatay istaqbalat qaabishee u jeesatay cayna shamsi cadcadda caynteedii oo xaggii cadcadiibo fasaladat markaayna daaqina way joojisay way iska caliiceshanaysaa wixii horunbaabay iska jilcanaysa fasaladat markaa xaar jilicsan xaartay oo baalad kaadiday oo markaa taasi maxay noqon waratacat markaasna dibda daaqeedii marka dambe halaagii iyo wixii kuba iman laha haddaanay waxba kaba iman ay ka badbaado ee bal maalan wixiina ay ka dhacaan dee iska daaqday taasoo kale un mooye oo markaa muxuu yahay tanna waa matalkii labaad oo ruuxii muqtasidka ahaa bal neefkii xoolaa ahaa ee daaqaa kaa horeba ay kuba dhinteen intuu daaqay markuu dhergay ka joogsaday dabadeedna markaa wixii aanay isku taagine xaarkaa jilicsan taladat weeye intay xaartay kaadiday wixii ay ka yimaadeen ee bal maalan saasoo kale dhibtii iyo halaagii xaggan ugaba iman lahayd kaba badbaadeen dabadeedna dib isagaba daaqday taasoo kale un mooye macnaa waa ruuxii xoolihii buu kasbanayaa xaaraamtii buu iska ilaalinayaayo waa xaaraamtu waa waxay halaagu kaba imanaysae wixii xalaashaabuu kaba soo kasbaday haddana waa kan bixinayo oo xaqii waxaan laguba lahaa zaka hadday tiya xuquuqdii kale kuba tacalluqaysayda oo kaba bixinaya ruuxa caynkaasa ee maalkii waa kii muqtasidkaa ee maalkii kasbanayay iska dhowray marka hore meel xaaraama inuu kaba kasbado markii dambenaan xaqii ilaahay mancina xaqii ilaahayna kaba bixiyey wuxuu noqonayaa kaas oo kale ayay sifadiisa ama matal uba yahayoo isagu sharki iyo dhibkii halkan ka iman lahaa waa ka badbaadayaa taasba weeye waa maalkii labaad markaa rasuulkiin wuxuu uhi waina hada almaala xoolahani khadiratu mid cagaaran weeye akhdara oo xulwatun macaan macno waa maxay maalkani xagga marka la eego jacaylka la jecel yahay la raqbaynayo ee dee bal maalan dadka ay jecel yihiin oo kale muxuu la mid yahay sa dee faakihaba aan ka soo qaadno intay midabkeedu akhdar yahay oo ishu ay ku raaxaysanayso jaanibkaa dee dadka ay uga iilanayaanba haddana dhadhan macaan laho macno waa maxay shayga akhdarkii dee marka midabada kale loo eego waa ka mudan yahayoo isagu waxay leedahay dadkii naftiibaa u iilanaysa shaygaa cagaaran ee ama akhdarkee bal maalan taasoo waxaan si aan waxa kale ama yaabiska ama midab kale aan looguba iilan waa shay marquuba markaas xagga marka la eego waxa macaana dee marka loo eego waxyaalihii dhanaanaa inkastaba wax la cuno haba noqdee kani waa wax la jecel yahay oo nafti ay uba iilanayso haddaba bal shaygii laba wasfi oo mid kastaaba uu yahay marquubu fiih mid loo iisho isagu wada kulansaday ee waxaa badnaanaysa jacaylkii la jeclaa iyo iilashadii loo iilanayo doonitaankii laba doonaya haddaba adduunyadu waa sida faakihadaasoo kale araggeedu iyo ishii ay ku raaxaysanayso dhadhankeeduna uu macaan yahay saa waxa weeyaan dadkii marka ay taa u wada jecel yihiin oo kale ay adduunyadu tahay xagga marka la eego raqbada la raqbaynaya ee dadkii ay ka daba dhacayaan ee la doonaya bal maalan taasoo kale taasay laba mid tahay bal markaa haddaba ruuxii dee waxa weeye in marka horena kasabkiisa hagaajiya marka dambena xaqa ilaahay ka baxaana xaqa ilaahay ka bixiyaana waa kaa badbaadaya ka kalena kuma badbaadaya halaag bay u noqonaysaa fanicma saaxibu lmuslim waa maalkii haddaba waxa fiicnaaday oo mudaaday weeye ruux muslima waa saaxibkii waa wixii uu lahaayo dee saaxibkii weeye waxa isagii la saaxiibayo uu leeyahayo dee markaasoo ma acdaa minhu lmiskiina waxa weeye maalkii falmaalu nicma saaxibu lmuslimi wey ruux muslima saaxibkii waaba u mudan iyo wax mudan weeye ma acdaa minhu inta uu ka bixinayo almiskiina wax ka siinaya ruuxii miskiinka ahaa iyo walantiima kii agoonka maxalu shaahidku halkan weeye iyo wabna sabiili kii musaafirka ahaa oo maalkii haddii laga bixiyo marka horena horta meel xalaala laga kasbado markii dambena kii miskiinka ahaa iyo kii ibnu sabiilkii agoonkiiba wax lagaba siiyo miskiinka iyo ibnu sabiilku masaariiftii sakaday kaba mid yihiinba yatiimkuna hadduu dee faqiir yahay isagana waaba masaariiftiibuu kaba mid noqonaya waa halkan halkan lahayn sadaqa ayuu wuxuu gaba cabiray arrinkaa dee sunihii tii waajibkahayd iyo tii tadawucayd labadiiba ixtimaalayo yatiimkii wuxuu u dhexeeyaa laba masrifoo masaariftii sakada kaba mida ayuu uba dhexeeyaa bal markaa dee waaba suurtagal in la wada raaciyo wixii la siinayay miskiin iyo ibnu sabiil maxaaba ahaa sakadii isagana sakadii laba siinaye laakiin dee hadduu qani yahayoo uu kaaftoon yahay dee bal maalan taasun bismi lfaqri iyo yatiimnimo uun haddaan khaaribnimo iyo waxyaalo kale jirin dee taa laguma siinayo haddaba ruuxa muslimka ah ee maalkiisii ka bixinaya miskiinkii iyo yatiimkii iyo ibnu sabiilkii wax ka siinaya xuquuqdii ilaah iyo waajibaadkii ka bixinaya kaasi maalkaasi waa taa xadiidka kaleba kuba yimi nicmalmaalu saalixu lirajuli saalix maalka fiican ee ruux saalixa gacantiisa ku jira saasoo kale marka horena uu meel fiican kasoo kasbaday marka dambena uu xuquuqdii kaba bixiyey haa dee waa khayr iyo wanaagoo markaa kaasi maalnimo uun iyo xoolo badan taa ruuxa dami uma aha nuqsaan kuma keenayso waaba waxaa khayrka weyn uu kuba kasbanayo laakiin marka tan la waayo ayay dee noqonaysaa waxaan halaagu kaba imanayo maalkiina madmuum ama shar uu isu rogayo aw kamaa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam wainahu shaniya man yaahuduhu ruuxa maalka qaada bikayri xaqihi xaqiisii meel aan ahayn oo ujeeddadu dee meel aan toosnayn baaba ama aan bannaanayn buu kaba soo kasbaday fa inahu kaladii kii oo kaluu noqonayaa yaakulu waxunayo walaa yashbacu oo ruuxu dee mar alla markaa kol haddii uu hamigiisuu noqdo maal aad heshidba marka ay waxu kordhaanba damaciisa iyo raqbadiisa adduunyubaa sii kordhaysa inama yaraanayso oo dee waxa weeyaan malaa isagoo dhinta oo taas walan yamlaa walan yamlaa jawfahu ila turaabba ama walaa yamlaa jawfahu ila ama dee cidiisa cid mooy wax kaloo calooshiisa bixinaysa ma jirto haddii markay usii kordhaanba ziyaadunbuu dooni markay usii kordhaanba ziyaadu dooniya markaa muxuu la mid noqonaya ruuxu cunaya oon cuntadii afka ka qaadinu haddana dhergahayn oo de ama waa cilad baaba jirto oo isagii aan cuntadiiba taasoo hadiyo goor waa gaajaysan yahay waxna waa cunaya kaasoo kale ayuu mid horta noqonaya fi dunya wayakuunu waxaanu maalkii noqonayaa shahiidan caleyhi markhaati buu korkiisa kuba noqon oo mid waa noqonoo dee ilaah baa subxaanah watacaala kaba hadashiinoo isagiibaa markhaati ku noqon jaanib kalena waa taa aynu soo marray ciqaab inuu ku noqonayo oo wixii hadday xoolo nool ahaydba sidaynu xalay soo marrayna inta loo jeefiyo wixii ay ku dul joogjoogsanayaanba herdiyayaanna haddii uu ahaa waxyaalahan saamitkaa ama moodba uu ahaana inta safaaix loogaba soo dhigo lagu gubayo laguma shidayo dee maalinta qiyaamahana taasuu kuba noqonaya shahiidan caleyhi yowma alqiyaamati maxalu shaahidku waa halkan sadaqadan imika halkan sadaqa calyatiim kolleyna waa soo celin doonaa baabkan ka dambeeyaba aytaamtu way noogaba sugan tahay bal aytaamtii dee aan waxaysan haa bal dee xaq ziyaadaaba yeelanayaanoo iyagii waa kanoo caa-ilkoodiina meeshii ma jiro iyagii wax ma qabsan karaanna yatiimku waa intaanu dee qaangaadhin baaba yatiim laguma magacaabaya dacfi baa jira ciddii bal maalan ay kuma tiirsanaayeenna meeshuu ay kaba baxday oo haddii faqrina uma raaco waa dad baahidoodu ay ka badan tahayba baahidii dadka kale ixsaanka loo ixsaan falaana uu aada iyo aada uba weyeysa ka la siiyaba yaanu noqoninba bal markaas fadli badanna uu kuba yimi bal maalan iyaga ixsaankoodi iyo ikraamkoodi iyo baltaas iyo waxtarkoodaba fadli badan uu kuba yimi maxalushaahidku intaa weeye laakiin abwaabtu way noo socotaan baabu الzakaati calى الزawji walaytaami fi اlxijri baabu zakaati sakadii baadkeedii uu yahay macnaa la siinayo cala zawji ninkii waa haweenaydu hadday xoolo leedahay sakadeedii ay bixinayso ay ninkeedii siiso bal xukumka iyo maxaa arrinkaas dee xukumkiisu noqonayo iyo walaytaami agoomihii fi lxijri kafaalada iyo xijriga kuba sugnaa oo ruuxii dad agooma ayaabu hayaa mas-uul kaba yahayba waaba dee qaraabadiisiibaabay noqonayaan isaguna sakadiisa siintii uu siinaya bal aytaamta caynkaasa bal xukumkeedii oo dee jawaaskeeda iyo bal ajri ziyaada inay leeyihiin waa inooguba imanaysaa kolley xadiid aynu xalay soo maray oo halkii ahaa lahu ajraani xadiidkaas aynu xalay markii damban dee xadiidkii abu saciid adigu waa riwaayaadkii mid ka mid ayaanay riwaayadiisii noqoninba ayaa inoo imanayso kolley zaynab ti uu qabay cabdullaahi bnu mascuud waa xadiid ay leedahay xadiidu musalamana uu ka dambeeya qaala abu saciidin qaalahu abu saciidin can nabiyi sala allahu caleyh wasalam abu saciid baa xadiidkan wariyo nebiga kaba wariyo waa xadiidkii xalay baabu zakaati cala alaqaarib aynu kuba soo maray kolley halkaasan kumuu sharxin xaafid bnu xajar labadooda halkanuu iskuba raaciya sharaxooda xadaana cumar bnu xafsin qaala xadaana abi qaala xadaana alacmashu qال xdثnي شhقيq عن cمر بن الxاrث عن زaynب امرأة cبdاللaahi رضي الله عنهma شhقيqani waa abu waئl cمر بن الxاrثna waa صxaabi koley أxaadiiثiisu ma badna waana waxay walaala yihiin أm الmؤminiin juwayriya bint الxاarث ayay walaala yihiin weeye oo xaarثkan waa xاarث بn abi diraar haddaba cمر بن الxاrث ba ayuu ka warinayaa maanta waa صxaabi markaa can zaynaba imraati cabdillaahi radia allahu canhuma zaynab oo cabdullaahi bnu mascuud haweenaydiisa ahayd buu xadiidka ka warinayaa xalayna waa ti aynu iyada soo maray marka xadiidka laba saxaabina way nooguma sugan yihiinoo waa camr iyo zaynab laba taabicina way ku sugan yihiinoo waa alacmash iyo shaqiiq abu waail riwaayo sanad labaadna sheekhu uu sheegay qaala wuxuu yihi markaa acmash baa odhanaya xadiidkaa markuu ka maqlay shaqiiq can camr bni alxaarith ayaa wuxuu uhi fadakartu xadiidkan baa waxaan u sheegay liibraahiima ibraahimu nakhaci ayaan u sheegay oo isaga dee taabici ka weynaa acmash markay noqoto faxadaanii waa ii waramayoo ibraahiim ibraahiimu ibraahim can abi cubaydata abi cubaydu igaba waramay isna can camr bni alxaarithi can zaynaba imra'ati cabdillaahi bimilihi sawaa'an waa sanad labaadee xadiidku inoo leeyay acmash markii hore shaqiiq can camr bn alxaarith bay ahaydoo waa taan idhi laba saxaabiya laba taabici baa ku sugan iminka acmashiyuu xadiidka mar kale ka warinaya ibraahimu nakhaci ibraahimu nakhacina abuu cubaydata oo ina cabdillaahi bni mascuud ah abuu cubaydahaasna camr bnu xaarith oo markaa iminka maxaa inoo soo kordhay uun sanadkii qeybtan saddex taabici iyo laba saxaabi baa isxiga labada saxaabi waa kuwii hore ee saddexa taabici waa acmash iyo ibraahim iyo abuu cubayda saddex taabici ayaa dariiqan labaad ayaa oo markaa ruux bay isdheeraanayaan labada sanad waxaa tidhi qaalad zaynab baa tidhi kolley zaynab bintu mucaawiye way yidhaaheen bintu cabdillaahi bni mucaawiyana waabay yidhaaheen riwaayaadka qaarkoodna waxaa yimi raa'ida in la odhanayo haweeneyda ina mascuud waxaanay raajax yeelaanba inay dee zaynab uun tahay waayo xaas labaad waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muu lahayn oon iyada ahayn haweeneydaa reer haqiifa aan ahayn raaida markaa zaynab iyo raaida markaa waa haweene keliya uun marka qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa fi lmasjidi masjidkan kuba sugnaa fara-aytu waxaan arkay annabiya sala allahu caleyh wasalam markaa daahirka xadiidka waa masjidkii waa masjidkii rasuulka ilaahay musalii kuma fasirayno masjidkaan joogay rasuulka ilaahay baan arkay fa qaala wuxuu yihi dumar kalena way la fadhiyeen tasadaqna sadaqaysta dumarkuu la hadlayaa walow min xuliyikunna waxaa ah sadaqada ula baxaysaan haddaa wax kalaba weydaan wixii dee xullidiinna ahaayee xidhan jirteenee zine u xidhan jirteen baha noqda ee sadaqa la baxa taas baa rasuulka ilaaha yidhi bal xadiidka markaan dhammayno ayaan isu yar eegaynaa labada xadiid ma laba waqti bay kala yihiin mise waa mid keliya waqti keliya isku hayno markaa xadiid keliya u noqonaya wakaan zaynabu zaynab waxay ahayd tunfiqu mid masruufta calaa cabdillaahi cabdillaahi malaa dee fadli maal bay lahayd cabdillaahi iyadaaba masruuf jirto odaygeeda ah waa itaamin fii xijriha iyo agoon kafaaladeeda ku sugan iyo xijrigeedana way masruufi jirtay bal aytaamtan magacyadoodiiyo taasi nooguma sugna sheekhuna raximahu llahu tacaala kollay riwaayo uu sooba naqlinayo oo halkan dee qolooyinkii kale iyaguna xadiidka soo saaray uu kaba soo naqlinayo waa abu daawuud u dayaalisi riwaayadiisa waa inay ahaayeen banuu akhiiha wa banuu ukhtiha waa nin ay walaal ahaayeen caruur uu kaba tegay iyo gabadh ay walaal ahaayeen caruur iyaduna ay kaba tagtay kuwaasoo haysayba weeye oo bal maalan waxay ahayd agoontani ma aha ciyaal inta iyadu dhashay nin hore oo cabdullaahi ibnu mascuud kaba horreeyay oo dhintay ee uba dhashay ee waa ciyaalkaa qaraabadeeda ah ee eddana ay badhkoodu ahayd badhna ay habaryar uba ahayd taas baabay ahayd iyagay nafaqaynaysay markaa dee fadli maal bay lahayd riwaayadka qaarkoodna waxaa kuba yimi inay dee ruux sancaan dee gacanteeda kuba shaqaysato oo dee ahayd sanaaca bal maalan ruux farsamo taqaanay ahaydbo wixii halkaa ugaba soo baxayay kuba bixinaysay fa qaalat ilcabdillaahi baa waxay ku tidhi waa cabdullaahi bnu mascuud sal weydii rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay waxaad weydiisaa ayajzii miyuu kaafiyayaayo cani kolley waasaya xarakaysan irshaadu saari irshaadu saari ama qustullaani kitaabkiisaas oo ah dee kutubtan sharaxyada kitaabka ugu dabdi fiican marka la eego alfaada iyo sida uu dabdiyo orantaa uga soo waranay ama muqadimadiiba markan sharaxyada bukhaari kaba hadlaynay madkhalka waan ku soo sheegnay oo nusqo aada u shahiir ahayd oo alyuniniya laba yidhaaho oo aada loo dabdiyay oo riwaayaadka bukhaari laguba dabdiyo oo nin nisbadaa leh ayaa dabdinayay kollay ilaa koob iyo toddobaatan majlisiya baa mala ay qaadatay dee intii la isugu imanayay markaa kitaabka la aqriyay isaguna riwaayaadkii kala dunaa uu ku dabdinayo majliskana waa dadkii fadhiyay waxaa ka mid ah ibnu maaliko markaa isagaba ka dadweyna ka da-weyna jaanib wuxuu ahaa dadkii kitaabka dhegaysanayay kaba maqlayay jaanibna mufiid buu ahaa meel kastoo ishkaal leh ee isagaa markaa hadalka la siinayay bal si uu u tawjiihiyo tawjiihaadkiisii uu ishkaalaadka ku tawjiihinayana kitaab bay noqotay madbacaysan imaka kitaabku ma weyna taxqiiq weyn isagoo lena maan aragoo laakiin dee nusqada waan hayaa shawaahidu tawdiix laba yidhaaho meelahii dee taas ahayd horta intuu hubsaduu lee yidhaaho meeshani mase bay riwaayadu kuba timi ayaa markii uu ogaada dee riwaayadu inaysa kuba timi ayuu isaguna tawjiihinayo kitaabkaasaaba kaba soo baxay haddaba nusqadaas ayuu xaafid ama imaamka qostullaani uu qaaday oo wixii kuba sugnaaba kollay kitaabkiisu kuba dabdiyo riwaayaadka markaa isaga ayaa taas ugaba dabdiya kuwa kale dee iyaguba meelahaba dabdiyeen laakiin waa isagu nusqada yunuuniyo imakana dee kollay waa la madbaceeyey waqtiyadii malaa cumaaniyiinta uguba dambeysay cabdulxamiid adigubaaba iyadnoo sanada iyagana laga shaqaynayay ayaa dabco lagu madbaceeyey imakana iyadoo dabcadu sideedii uu dee suuradeedii leh ayaa dib imanka loo madbaceeyey dabco aada u fiicanoo laakiin dee sideedii khasaaisteedii leh laba madbaceeyey markaa nusqadii yuununiyada iyadoo afar mujalad ama dee lagu madbaceeyey haddaba isaga halkan waxaa kuba sugnayd ayajziba ay taale waatan uga jeedee ayujziu buu horraysiiyey ayajziina markaa dee waa ruwaadda bukhaari unbaa kale leh ayujziu ajza haddii laba yidhaaho rubaaci lagaba dhigo waa macnaa ma gudaysaayo taasi maiga gudaysaa ajza laakiin haddii jazaa yajzi laba yidhaaho macnaa kafaa yakfii bay noqotaa oo maiga filaanaysaayo haddii dee la yidhaho maiga kaafinaysaa bal dee inay waxaan sadaqadan iyo waa taas waaba kaa rasuulka ilaahay sheegay cadaabkii uu lahaa waa u badantiin inay waxyaalihii kaga badbaadayaanba ay tahay waqaayadii naarta iyo cadaabka ka badbaadkeedii tani ma igaga filaanaysaa iga kaafinaysaa haddaan yajziin idhaahno ayajzi ma iga kaafinaysaayo aniga wixii laiga doonaya ama ma iga gudaysaa haddaan yujziyo cani an unfiqa calayka waxa weeye inaan adiga ku nafaqeeyo cabdullaahi iyo wacalaa aytaami agoomaha igan fii xijrii kuba sugan min asadaqati sadaqadii xaggeed aan kaaba nafaqeeyo ama min asadaqati sadaqadii ma igaga filaanaysaa igaba gudaysaa sadaqadii laiga doonayay haddaan adiga iyo caruurtan agoonta aan siiyo taasi ma iga gudaysaa taa rasuulka ilaahay soo weydiin fa qaala wuxuu uhi cabdullaahi bnu mascuud salii anti adigu soo weydii oo dee rasuulka ilaahay buu taa inuu weydiiyo kolle waa kaba xishoodo adigu weydiiyey rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam zaynab waxay tidhi fandalaqtu waan tegay ila nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay xaggii ayaan uba kacay fawajadtu waxaan helay imra'atan haweeney min al ansaari ansaar kaba mido calalbaabi kadinka ku suganoo xaajatuhaa xaajadeedii milu xaajatii dantay u socotaaba xaajadaydoo kale ay tahay macnaa markii ay timi kadinkii rasuulka ilaahay timi haweeney bay ugu timi haweeneydana maxay u socotaa waa su-aashan oo kale arrinkan oo kale ayay idna laba socotaa aimada qaarkood waxay soo naqliyaan amar meela qaarkood dhacay inay saxaabigii isagu waa ibnu mascuud ee abuu mascuud ilbadri cuqba ibnu camrin haweenadiisa ay ahayd bay adigu dee barhkood aimada sooba naqliyaan bal adugu waxay tahi waa haweeney ansaara oo kadinkii joogta oo waxay u socotaana su-aasha ay tahay bay la soo kulantay fa mara calaynaa bilaalun bilaal baana soo maray faqulnaa waxaanu nidhi sal weydii annabiya sala allahu calayhi wasalam ayajzi cani dee daahirku waxaa buu ahaa inay labadoodii baaba hadalkan iyo su-aashan ama fariintan wada dhiibaye ayajzi canna in laba yidhaaho iyo an nunfiqa cibaaradaasiyo intii laba jamciyo taas baabay ahayd ee waa ixtimaal dee iyadaa su-aasha lahayd in iyadii un laguba kaaftoomay dee kelimadeediiyo cibaaradeedii bal taas laguma kaaftoomay taas baabay tahay ma iga gudaysaa oo dee tii kalena waa la miduun oo haddii mid ay su-aashaa weydiiso tii kalena su-aashii way u dhantay waa jawaab keliyay wada leeyihiin canii an unfiqa calaa zawjii wa aytaamin lii fii xijri wa qaala waqulnaa waxaanu ku nidhi waatan halkan la jamciyey laa tukhbir bina hana sheegin oo waa hebliya heblaha odhan ee su-aasha un rasuulka ilaahay noo weydiin fa dakhala uu galay waxa galay bilaal fa sa'alahu uu weydiiyey bilaal baa su-aashii buu weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi man huma waa ayo labadan dumara dee wuxuu yidhi waa laba dumara kadinka taagan su-aashaasna way soo fareen markaasuu yidhi waa ayo taas baa rasuulka ilaahay kuba yidhi halkan waxa weeye dee bal markii hore waxaynu soo maray inuu iyadoo sadaqada doonaysa uu cabdullaahi mascuud yidhi annaga iyo caruurtaadaa kaga xaqleh dadka kale kaga xaqleh macnaa waa fatwo uu taa uguba fatwoodo inay iyagaba ku baxayso ay kaga xaqleeyiin tii dee kumay qancina waa tan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa uba tagto waxyaalahay halkaa hore ka qaateen culimada waxaa kaga mida in dee ninkii caalimka ahaa inay suurtagalta ama uu fatwoon karo iyadoo cid ka cilmi badaniba ay meeshii jirto waa kan usii fatwooday dee rasuulka ilaahina waaba jooga iyo dalabu taraqi fii taxamuli alcilm dalabka uu ruuxu dalbaba cilmiga taraqigiisa oo dee hadday halkan sawjkeedii cid ka sarraysaa joogta cid ka hor sarraysaa joogtaoo macnaa waa cilmigii oo bal matalan haddii dee cid ka caalisan ama taasoo kale ama ka mudanba la helayo in bal taasoo kale dalabkeedna bal ay tahay arrin baa jirto waxay ku tiri ay yidhaaheen bilaal ha sheegin oo hana sheegin cidda aan nahay laakiin maxaa ka hor yimi rasuulka ilaahay baa yidhi man huma qaala bilaal muu qarina wuxuu yihi zaynabu kollay dee iyo haweene kaloo malaa zaynab baa dee uu aadna u garanayo uu sheegayba qaala wuxuu yidhi ayu zayaanibi zaynabaha dee inay zaynab mid ka badan wax ka badan baa jire waa zaynabaha tee ka mid ah ama waa tee toodii qaala wuxuu yihi imra'atu cabdillaahi waa cabdillaahi ibnu mascuud haweenaydiisii halkan shuraaxda waxay soo qaadaan hawarab haba sheegin bay yidhaaheen dee waa sir ay kuma aamino ee leeyihin magacayga haba sheegin ee rasuulka ilaahay su-aashuu noo weydiiye waana kan isagii sheegay ee taasi may noqonaysaaba dee sirtii oo uu faafiyey ama ammaanadii oonu ilaalin oo debel matalan taas oo kale marka waxay yidhaahaan mid wey bal adigu laba arrimood ay soo qaataan ta ugu ahamsan unbaan qaadanayaa sharaxana way kuma sugan tahay waalaad cibaarad moodo dusha in yar khalaalku yar sugan yahay dee arrintu taas baabay ahayde laakiin rasuulkii ilaahay baa weydiiyey rasuulkii ilaahayna jawaabtiisu waajib bay noqonaysay inuu u jawaabo marka isagoo isagu yidhaaho ku dheganaada waxay amreen ee kitmaankii ahaa maxaa ka mudnaanaya oo ka horeynaya rasuulka ilaahay jawaabtii salawaat ullaahi wasalaamu calayh arrin saddexaad mid waan dhaafee bal arrin kaloo dee suurtagalaba oo meesha iman karta iyagaasan yidhie laakiin isagii ma aqbalayo haye ma yidhi hadduu yidhaah waayey dee arrintii waabay noqonaysaaye laakiin ruux hadduu ku yidhaha saa yeelo adigii aanad dee tii goosan oonad aqbalin dee wax markaa imika saarani markaas maba jirto dee meeshiina waajib maaha iscafu kulli saa'ilin su-la ruux kastoo saa'ila wixii uu doonayay in laba siiyo marka haddii aanu isagii marka horeba taa taxamulin hadalkoodii waa maqlay uun laakiin dee iyada taas may hayn isagoo aqbalay oo iyagiina tan uguba ballan qaaday dee iyadna ma aha imika markaas ammaanoodii ama sirtii oo uu faafiyey ma noqonaysa laakiin waxaaba ah dee rasuulka ilaahay jawaabtiisii baa waajiba taas baa wax kastaba goynaysa markaasaa wuxuu ihi qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi nacam haa oo sadaqadii halkaa ku bixiyaan way baxaysaa laha walaha ajraani laba ajri waa u sugnaaday lahu baatian xalay soo marre waatan lahayn halkaasa inoo damaysa ajrulqaraabati waa qaraabada xidhiidhinteeda ajrigii laga helayay iyo wa ajru sadaqati sadaqada ajrigeeda taas baa inooguba sugnaaday bal xadiidka kolley xalayna waan soo maray xadiidka kolleyna wax yarna way ku kala duwanyahinoo xalay waxayd salaadii ciidda markii rasuulka ilaahay tukaday inuu dumarka xaggoodii uba gudbay oo uu taa amray halkanna waxay nooguba sugan masjidkii ayaaba waxa weeyaan ay kuba sugnaayeen oo masjidkii bay joogtay de haddii laba yidhaaho oy barhkoodna imanka halkan xaafid ibnu xajarna u leeyay waa sida muuqata laba qadiyo ay kala ahaayeenoo midna waxay weydiinaysay inay ninkeeda xullideedan iyo zawj markaa ninkeeda iyo carruurteeda kuba sadaqaysato ta labaadna waa masruuf waa nafaqo dee socotaba oo nafaqo ay siiso bal zawjkeedii iyo taasoo laba su-aalood bay kala ahaayeen haddii laba yidhaaho ee markaas masjidkii iyo waxba meeshii maba jirto waayo arrinta kale ay ku kala duwan yihin taa hore waxay nooguba sugnayd rasuulka ilaahay inuu u fasaxay aqalkii inay soo gasho oo ay u timi rasuulka ilaahayna ay la hadashay rasuulka ilaahayna taas uu ku yidhi oo uu yidhi hagaag run buu sheego waa sidaas oo kale tanna inay bilaal fariinta u dhiibeen oo bilaal u soo celiyey ayaaba ayd marka haddii dee laysdhaaha aada u jamciya oo kale oo masjidkana musallihii laguma xambaaro dee musallihii wakhtigaa waa kaasoo in walow aanu xukm masjid min kulli jaanib lahayn dee waaba taa meel lagu tukanayo markaaba yahay jaanibkana ta horena lagaba dhigo un kolley in majaas ahaan ay ahaydee arrintu ay ahayd dee bilaal uba dhexeeyey bal taasoo kalena bal waaba jamciya laakiin iyadoo laba qadiyo laga kala dhigaa bal daahir bay tahay taas iyadu waa mida waa xagga labadooda xagga kale sadaqadii imika sadaqa halkan nooguba sugan sheekhuna waa kaa azakaat cala zawji walaytaam buu uba dhigtay dee xadiidkii waana sida bukhaari usoo dhigtay u daliishanaye waxaabuu daliilu noqonaya haddaan tan zake kaba dhigno inay bannaan tahay haweenaydu zakadeedii hadday maal leedahay zakadeedii inay siisa ninkeedii ninkeeda inay siisa ay bannaan tahay xalina wataan lahayn masaladu way noo dambaysaa oo dee baab buu usoo dhigan doonaa kolley bal zakada in la siin karo ay haweeneydu siinayso zawjkeedii ay u bannaantahay kaga baxaysana waa shaafici iyo thawri iyo laba riwaayo maalik leeyahay mid ahaan iyo axmed isaga mid ahaan iyo balle waa adigu aymo kala duwan ayaa qowlkooda uu yahay oo ah haweeneydu sakadeedii ninkeeda kol hadduu faqiir yahay dee sida iminka cabdullaahi ibnu mascuud oo kale way siin kartaa way jiraan dee culimmada qaarkood leh ma siin karto labadoodu isma siin karaan iyada xagga inaanu ninku siinahayn dee taas waa itifaaqood waayo isagay nafaqadiisu saaran tahay waa nafaqadani isagay waajib kuba tahay oo markaa zakadii waxa weeyaan wixii isaga marka horeba waajibka ku aye lagu qasbayey lagu xukumayey ee imika zaka iyada kama gudayso sakadii kuma bixinayo taasi waa midoo nafaqa saaranba weye hadday nafaqadeedii haysata haweenayduna oo ay dee markaa haysatana uu nafaqada ku filan uu siinayana haniyad bay noqonaysaayo zake inay qaataa xataa jiha kalena ma banaanaanayso dee haddaan khaarimiin iyo waxyaala la eegin cid kalena waayo in nafaqadan bay qani ku tahay sida ruuxii kasabkiisa ku qaniga ahaayoo kale ayay noqonaysaa laakiin iyada markay noqoto dee ninka nafaqadiisu waajibkuma aha iyadoo wax leh ayay isaga saarantay inuu masruufa iyadii hadda waxbay leedahay way shaqaysanaysaa ama waxbay leedahay ninkii baa lagu leeyay dee inuu wixii bixiyo oo kale markaa kol haddaan nafaqadii waajib ku ahayn way siin kartaa hadal baa imanaya qolooyinka kaleetan oo ay leeyihin dee wixiiba isagii iyadiibay dib ugu soo noqonaysaayo wixii uu qaaday haddii uu waxa weeye hadda tatawuca way isla meel dhigeen oo tatawuca waa sax ee waa tawaajibka un dee iyadii baaba isagii dib uguba soo noqonaysa waxaa la arkaa inuu iyadiiba siiyo dee tatadawucana taasi way kaba imanaysaa bal muhimku taasi waa taa aimada aan sheegay qowlkooda waxa weeye taa bukhaarina waa kasan uba soo dhigtay oo bal markaa waa inay taasi ay jaa-is tahay allahuma dee zawjkii iyada waa taa nidhi zawjadiina ma siin karo dee ruuxuna rag ahaada ama dumar haba noqdee labadiisa aabo aabihii hooyadii iyo awlaadiisii bal matalan horta ragga awlaadiina ma siin karaan dee haweenaydii bal matalan waladkan iyagana nafaqadiisu ma saaran kole dii aabahood joogo maba saarno bal jaanibkaasna kolkol way kaba soo reebaane ee bal waxaan leenahay ciddii nafaqadoodu ruuxan ay ku laasimaysay ay ku laasimaysay ee isaga waajib kuba ahayd ee lagu xukumi lahaa sakadiisu kuma baxayso ciddii aanay nafaqadoodu waajib kuba ahayn qaraabadiisii dhowaa walaalihiiba haba noqdeenoo nafaqadoodii dee aanay isagii saarnayn bal markaa taas sakadiisi way kuba baxaysaa haweeneydna ninkeedii way siima kartaa bal taasba weeye aqaaribtuna dee aytaamtuna aytaamtan xijirigeeda kuba sugan markaan idhaahno walaalaheed baa dhalayba aan idhaahno dee iyadna waa waxay kuba baxayso sakadii waana ka imaamku taas uba soo dhigtay sheekhuna kolley halkaa aqwaasha iyo isaga inoo soo dhigtay imaam axmed buu leeyay barhkoodna way idlaaqeen wa riwaayat lmanci canhu muqayada bilwaariho markay noqoto zawjka ma siin karto riwaayadaa isaga laga soo naqliyaa mancigii waxay ku qaydantahay hadduu waarihi matalan in adeerkeedoo dee cid kale hadhow ay isba dhexleeyeen ayaaba qabo oo kale oo waaridkii waa tan qaraabadaba walaalkii ay kaba dhigaan hadduu dee waa qowlkooda iyaga walaalku hadduu waarid yahay haddii dee ninku awlaad leeyahay taas isagu waaba maxjuubo kolley waxba xoolihii kuma laho waa la siinayaa laakiin hadduu waarid yahayba isagii dhexlaya isdhexlayaan oona wax kale jirin oo kale markaasoo kalena dee waabay qowl xanaabilada agtooda kuba sugan sakadii lama siin karee bal muhimku qowlkooda daahirkii xadiidkuna inoo keenaya kaaba weeye bal anigana waxaa ii yarraacay markaa waa sadarka ugu dambeeya marka hadday ila safxa tihiin wa riwaayat lmanci canhu muqayadatun bilwaarithi wa cibaarat ljawzaqiyi walaali man lam talzamhu namuunatuhu bal maxamuud ma weydiinaya halka ugu hooseysa marka mee uu sharxayo un kolleyda saduu yar heshaaye waa halku ka bilaabiyo walaha ajraani ajruqaraabati wa ajru sadaqa hoosu dhaadhac haddii aan isla safxa nahayna kolley isla safxa ma nihin baan filaya aniga waa kalley safxadeeda saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan juska saddexaad meel dambuu cibaaro ayay qoran tahay halkaa wastudila bi hada alxadiidi calaa jawaasi dafci lmar'ati zakataha ilaa zawjiha halka sharaxa qabo uun laha ajraani ajru qaraabati halkaa hoosteeda un hoosu raaca halkuu calaamada bayn alqowseyn dhigtay qolooyinkiina kalena cid heshay ma jirtaa weli halkaa ya marka shaaficiyada soo dhaafo wa riwaayat lmanci canhu muqayadat bilwaarithi wa cibaarat ljawzaqiyi baa ii taalaan leeyahy bal wax saxan baan doonayaa jawzaqiyi ya jawzaqiyina dee nin markaa kutubta mutafaqa kitaab mutafaqa le unbaan kuba ogeyn bal waxaan eegayaa kitaabka nuskhadaasi ay khilaafi jirtay kolley dee waa waan tasawurun baan leeyahay ama danigayga weeye taas inaan leeyahay halkan daahirku waxa weeye inay cibaaradu tahay waa cibaarat lkhiraqiyi jawzaqiyi aanay ahayn khiraqiyi sababta waa maxay waxaa ka dambeeya bs waxaa ka dambeeya fasharaxahu ibnu qudamata bima qayatu macnaha waayo ninkan ibnu qudama kitaabkiisa sharxaya waa sheekhan muqniga matniga markaas matnigiisa leh oo khiraqi baa la yidhaha nisbadu ay tahay markaa ibnu qudamana waa sharxay buu leeyo dee cibaarada yar qariino ah inuu yahay halkan khiraqi kolleyna waa wax loo laabmi karaba muqniga matnigiisa iyo muqniga loo laabmi karo bal maalan kolley waa waxyaalihii aan odhanayna imaka halkan xadiidka iyada inta inooguma sugan xadaثna cثmaan ibn abi shaybata qaala xadaثna cabdatu can hishaami can abihi can zaynaba binti umi salamata can umi salamata qaalat xadiidka markaa zaynab bint umi salama hooyadeed bay ka warinaysaa waana ina abu salamana hooyadeed bay kaba warinaysaa waa laba saxaabi markaa sida halkaa hore laba taabicina hishaam iyo aabihiin ay taabiciintii u yihiin qaalat waxay tidhi umu salama odhanaysa qultu waxaan idhi yaa rasuulalaahi rasuulki ilaahayow aliya miyuu ii sugnaaday ajrun ajri an unfiqa tani markaa haddee zake ma noqonayso dee waa nafaqadiiba markaa zake maaha dee haddii zake u urursanayd oo kale ay kuma bixisana waaba la odhan karaa sheekhuna waa kan baabu zakaati cala zawji walaytaamo xagguu ka eegayaa sadaqada markay labadiiba shamlinayso dee waaba tafsiil la-aanna meeshii ay jirto tii faradkaayna way soo gelaysaabaa meesha ah imika halkanna bal xulli lagaba sadaqaystaa oo xulli loo bixiya dee waxaabay noqon kartaa in la yidhaha waa tii tadawuc ahayd oo xullida markay noqoto waana siday dee aimada qaarkood imakaalkan imaam nawowi ay jasmiyeenoo sadaqadu hadday sanaacadeedii ahayd ama xullideedii ahayd waxaa daahira inay tadawuc ahayd laakiin aimada qaarkood baa cibaaradan iyagoo eegaya ay yajzi cani oo ah faradkaa loo isticmaala taa kaba dhigay inay faradkii tahay bal waa ixtimaalaad wey bukhaari laakiin waxaa weya idlaaqa ayuu guud ahaanba xujaysanayaa ayuu xujaysanayaa marka halkana dee nafaqadii waxaabaan odhan karnaa sadaqadii maaha laakiin nafaqadii kale ajri ma ku leeday weeye sakadii maaha ajri ma ku leeday haddii la yidhaha sakadeedii wax ka mid ay ku nafaqaysayna dee waa wax bal markaa soo geli kara meeshoo ixtimaala aniya ajrun ajri may sugnaaday an unfiqa inaan nafaqeeyo calaa bani abi salamata abi salama caruurtiis abi salama waa odaygeedii dee uga horreeyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xabashana ay wada hijroodeen ka wada yimaadeen markii dambena ha kala hadheenba iyada iyo inankeedii marka ay sidaya isaga iyo ha kala hadheenbae laakiin ay markii dambena dee soo wada hijroodeen abu salamana waxay u lahayd dee cumar oo cumar ibnu abi salama oo kii uu rasuulka ilaahay lahaa yaa ghulaamu sami illah wakul biyamiinika wakul mima yalika waa cumar iyo nin kaleo maxamed la yidhaha iyo zaynab tan imakaan hayn iyo dura intaasay uba lahayd bal waxa weeye haddaba caruurtan reer bani ilma abi salama haddaan anigu masruufo ajri miyaan ka helaya inamaa hum baniya dee horta dad meel kale maaha kolley waa caruurtaydii kolley kama tegayo waa nafaqaynaya gees kalena waaba dee anigii wixii saarnaabe ee taa haddana ajri miya iitoo ajri ma ka helaya faqaala rasuulka ilaahi wuxuu ihi anfiqii calayhim haa nafaqee falakii waxaa kuu sugnaaday ajru ma anfaqti calayhim wixii aada siisay ead ku nafaqaysay ajrigii ayaa kuuba sugnaaday bal xadiidku kolley umu salame xadiidkeedan inna tasriixi nooguma sugna waxaan ay ku nafaqaynaysay inay sakadii ahayd laakiin maxay tahay uun qadarka bal meesha kaba dhexeeya waa xusuul alinfaaq cala alaytaam kii hore iyo kan labada xadiid dee in meeshan aytaam la nafaqaynaya ay jiraan unbaa ka wada dhexeeya kani tasriix ma jiro oo dee nafaqadii caadiga ahayd baabay tahay jaanibka aan leenahay waaba la odhan karaana bukhaarina waa tou baabka usoo geliyana waa ta aan tilmaanay bal markaa waxa weeyaanun ruuxu dadkii uu gacanta ku hayay uu nafaqaynayay bal dee haweenaydiisa waxa uu siinayo ayaaba ajri lagaba siinaya kol haddii ixtisaab jire eh nafaqadan waa wax la saaray bal waa waajib uu gudanayo ama waa shay tadawucu ah labada midun bay noqon dee mid kastaana ajri buu lahaa kol haddii ixtisaabkii iyo niyadii ay jirto baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii baabkii weeye uu yidhi wafi riqaabi waalghaarimiina wafii sabiili illaahi oo dee waa inama sadaqaati lfuqaraai wey sadaqadii waxay u sugnaato lagu bixinayaa loogu sarfinayaa fuqaradii waa fuqaradii iyo masaakiintii iyo taas iyo wa fi riqaabi oo masruufatun fi riqaab waxaa kaloo iyadna laguba bixinayaa qoorihii iyo riqaabtii xadiidka iyo bal markaa umuuraha uu sheekhu soo qaato ayuunbaan yar eegi doonaa ee riqaabtii waa dadkii addoomaha ahaa bal xorayntoodii la xoraynayay bal markaas ayaa lagu bixinayaa iyo walkhaarimiina kuwii qaamaysnaa daymaysnaa ee deynta laguba lahaa iyo wa fii sabiilillaahi sabiilka ilaahay oo ah dadka qusaada ah ee iyagu waxa weeye xataa xoolabahaba lahaadeena dee jihaadkaa kuba jira iyagu taaseen aan lahayna malaa dee baytulmaalkiina wax go-an iyo raatib aan kuba lahayn taasna waa lagu bixinayaa wa fii sabiilillaahi ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج ومصارفتي سكدا قيب كوامدو انتن شيخو inooguba soo dhigtay in xagga riqaabtan iyo taasna kollay dib baan ugu yar noqon doonaa alfaadahan ama aahaartan markaan aragno ayaan dib ugu yar laami doonaa lafdiga riqaaboon marka ibnu cabaas baa waxaa laga sheegay radia allahu canhuma inuu yidhi yuctaqu yuctiqu maya uu xoraynayaa ruuxu min sakaati maali xoolihiisa sakadeeda wax kaba mid ah wayucdi waanu bixinayaa ayuu ku bixinayaa sakadii fi lxaji xajki waa ibnu cabaas qowlkiisii weeye oo macnaa sakada ayuu wax ka xoraynayaado oba isagoo wixii sakadii ka baxaysay addoon intuu ku soo iibiyo markaa xoreeya taas baabay noqon dee isagoo hadalkiisuna sariix buu taa kuba yahay arrinka labaadna waa ruuxii faqiirka ah ee dee xajba doonaya oba isagoo xajkii kagaba bixiya oo xajkiina waa ku bixinaya ibnu cabaas qowlkiisii weeye oo bal matalan waa taas kolley sheekhuna wayudkaru can ibni cabaas buuo riwaayaad kala duwan baa ibnu cabaas ama duruq kala duwan buu leeyahay barhkood baana malaa yar noocoodu yar iskhilaaf iyo nooc idiraab kuma jira kolley waana sababta uu siiqadan tamriidka uguba soo markaa uguba soo naqliye weeye riwaayaadka kala duwan waxa weeye ibnu cabaas inuu qabay weeye kolley aqwaash ruux hadduu sakadii xoolihiisa uu addoonkagaba xoreeyo ama uu waxa weeyaan xaj maalkiisii uu kuba bixiyo cid kuba xajaysay inay jaa-is tahay inay bannaan tahay taas baabowye kollayna in imaam axmed oo kale raximahu llahu tacaala walaaba qowlka uu qababo isaga ahaa dee ruuxu hadduu maalkiisii sakadiisii addooma uu kuba soo ibiyu xoreeyo amase waxa weeye uu bal maalan dee ibnu sabiilkii waxaa dee qur-aanka naskiisiiba weeye way bannaantay inta taa la weydiiyo markaasuu yidhi ibnu cabaas baa taa ku qowlay laa aclamu shay-an yadfacu laakiin wax taa ka hortegayana riixayoo meesha ka saarayoo caaridayana anugu ma ogi buuhi laakiin haddana mar dambe imaam axmed lagaba soo naqliyay si wuxuu kaba laabmoo uu yihi anigu markii hore waxaan qabayba in sakada addooma lagaba xoreyn karo laakiin markii dambe waan kaba joogsadayoo maan arag inay taasi sugan tahay markii xadiidkan ibnu cabaas loo sheegayna wuxuu kaba cabiray mudarib weeye oo macnaha iskhilaafka xagga sanadkiisa kollay qeyb iskhilaafkaasna shaarixaa sooba naqlinaya ayaa kuba suganoo bukhaarina adigu muu jasmin ee bal taase waxa weeyaanuun halkaa in yar haddaan kuba joogsano qur-aankii bay ku sugantahy waa fi riqaab waa naskii qur-aanka xagga macnaha iyo waxa loogaba jeedo ayaa iskhilaaf jira midi waa qowl oo aimada barhkood ay leeyihin waana qowlkan ibnu cabaas iyo ah in maqsuudka uu yahay addoomaynta lasoo iibiyo in laba xoreeyo kolley ibnu mali malikna waa wax lagaba wariya abu cubaydiyana waa ay doortaanba bal taas dee bukhaarina waa ta uu ilanaya imaka halkan uu soo dhigtay bukhaari aathaartan wuxuu u soo dhigtay waa si uu dee isagu tuu qabo uu kuba muujiyo ugu xoogeeyo bal taasba weeye in bal markaasoo waa qowlka ibnu cabaas baana jaanibka uguba sarreeya aymo kale oo qowl labaad qowlka labaad ee meesha jira waxa weeyaan oo fi riqaabi waxaa loogaba jeedaa waa almukaatab ruuxii addoonka ahaa ee ninkii sayidkiisa ahaa uu kula heshiiyey inuu xoola iska keeno xoola uu bixiyo qadar ay kuba heshiiyeenoo markuu xoolaha bixiyo ayuu xor noqonaya waa mukaatabkii kacaynkaasaa la caawinayaayo kitaabadii baa lagaba bixinayaa marka inuu mukaatabka halkan looga jeedo oo ah riqaab fi riqaab waa qowlka shaaficiga iyo layth iyo inta badan ahlucilmiga qowlkooda dabar iyana ay raajax yeelaan bal markaa taasba weeyaan waa qowlka labaad ee jira qowl saddexaad bay soo naqliyeen cumar ibnu cabdilcasiis iyo kolley waa malaa zuhri qowlkiisiiya sahma riqaab labaa laga dhigayaa qeyb ruuxa mukaatabka ee muslimka ayaa dee qord lagu xoreynayaa qeyb labaadna dadka iyagoo addoomaha ee dee tukanaya soomaya muslimiinta inta laguba soo iibiyo riqiga lagaba sii daynaya bal taasna waa mid eh bal waxa weeyaan isdilaalkoodu jawaanibtaiyo waxay kala daliishadeenna way dheeraanaysaaye aayadda waa fi riqaab bukhaari tuu iilanaya waxa weeyaan in addoommo lagu soo dayo taasaa ka sahlan bay leeyihin in mukaatab la doondoono mukaatabkuna intaanu wixii bixin kolley addoon buu noqonaya hadduu wixii bixin waayo xataa wax yaroo kaba mida ay kuba hadhana weli waa riqigii isagii oo marka waxaa la arkaa maqsuudkii inaanay dhammaane isagu waa tan dee ay qolooyinkaasi dooranaya ibnu cabaas qowlkiisiina fi riqaab waxa weeye addooma imankaan labada midna maba jiraan labadii midna maba jiraanoo sahmigaasi meesha uu kaba baxayba bal taaba weeye haddaba in aqwaashan imaka halkaan aynooguma sugnaana maxaa inoogu sugan qowlka ibnu cabaas iyo qowlka xasan iyo waa dee saas bal maalan ah in dee dad lagu soo iibiyo oo lagu xoreeyey inay noqonayso masrifkan oo fi riqaabi noqonayso dee khilaafka culimadna waa taan sheegnay waxyaalahay kala qabaan waqaala alxasanu xasan wuxuu yidhi in ishtaraa hadduu soo iibsado abaahu aabbihii min azakaati sakadiisii uu kaba soo iibiyo jaaza way bannaantay waa xasan albasri qowlkiisiio wuxuu leeyahay aabihii baaba addoon ahaa isagii xor weeye xooluu leeyahay sakadii ka baxaysay buu aabihii ku soo iibiyey bal maalan taasoo kale way bannaan tahay ibnu caba waa xasan albasri qowlkiisii eh laakiin iyada dee tan waxaan filayaa qolooyinka kale halkan kuma waafaqsana oo waxaanay uguma waafaqsanayn dee marka hore isaga saaran tahay isaga saaran tahay aabbihii inuu soo iibiyo xoreeyo bal waaba khaslada keliya rasuulkii ilaahay sheegay walad inuu waalidkii ugu abaalgudi karo oo walad waalidkii uma abaalgudi karo wax kasta ha u sameeyo wax kasta ha u taro ixsaan kasta ha u sameeyo inuu helo isagoo addoona oo uu markaa xoreeyo un mooye xoreyntiisuna kolley isaga ugama baahnaba inuu xoreeye kol hadduu milkiyeyba waalidnimo iyo milki meel ma wada fadhiisanayaan kol hadduu soo iibsaday saasuu kuba xoroobaya uma baahna inuu isaguba xoreeyo oo taas uma baahno labadoodii baaban islahayn ee bal waxa weeyaan oo uu ku xoroobayaaba kol haddii dee xataa hadduu dee si un uuba soo galo xor buu noqonayaabe bal waxaan leeyahay qolooyinka kale iyada halkan marka leega xasan in masaladan qolooyinka kale unbumay waafaqinoo waxay leeyihiin dee markan addoomaynta lasoo iibiyo la xoreeyo oo kale addoonnimada xoreynta waxaa ka dhashay wax walaa alcidqi la idhaaho waa nicmo weyn baa ruuxa iyo abaal weyn baa loo galayoo ciddii abaalkan u gashay baa xidhi dhex maraya hadeeda layskuba dhex geli karo marka kaa isaga zakada lagama soo iibiyo welihiisa muslimiinta yeelanaysa ama baytulmaalkii laakiin kan oo kale dee isagu bal matalan marka la yidhaaho imika suuradan imakaan eegno xasan imika tan oo kale welihiisi wax muslimiinta uu leeyihiin iyo waxay uma noqonayaan bal adagu manfacada isagumay dib uguba laamaysaa marka horena waxaa laasim kuba ahayd dee si uu ceebtan ah waalidkiinu adduunya isagoo xora waxna uu haya meesha uu kaba saaro inuu wixii dee iskaba bixi taas bay aheedeen laakiin bal kuwa kale kumay waafiqintan intan xasan wayicudey markaa waanu bixinayaayoo filmujaahidiina dadkii jihaadaya waa suuradii horeynu soo marnay waladii lam yaxuj markaa xasana taasuu qabaa ruuxii aan xajinna waa waa lagu xajsiin mujaahidiintii waaba la siin dee tan oo kale addoomii waa lagu iibin oo waa lagu xoreyn uma tala wuxuu aqriya xasan inama sadaqaatu lilfuqaraai oo macnaha sadaqadu qolooyinkaas oo dee wafi riqaabi ay kuba sugnayd wa fii sabiilillahina waa jihaadkii taasoo kale xajkiina waxay ka dhigeen dee inuu sabiilkaa ilaahay soo geliye markaa ka dhigayaan iyagu qolooyinkani bal markaas ayaa waxa weeye ay tahay oo in qolooyinkaa loo qaybinayo sakadu ay taha masruufo ama qolooyinkaa loo iilayo wuxuu ihi fii ayihaa acdayta waa aqsaamta iyo asnaafta ka ka midaad siiso macnaa isaga waxaa leeyahay sifi keliyana waa la siin karaa markaa qowlku kii ka midaad siiso haddaad mid keliya siisana oma hasan dee shaaficiyadii ay qabaan calaqal horta saddex sinfi iyo in la siiyo oo saddex sinfi iyo meesha ay noqotee sinfi keliya aan sekadii lagu wada bixin ajzaat way gudaysaa waqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilah wuxu uhi ina khaalidan ixtabasa wuxuu waqfay adraacahu dirciyadiisii fii sabiililah kan xadiidkainoo soo socda ee mawsuulkaa waa tii aynu halkii hore cardiga uu dhigtay sakada in qiimo lagu bixiyana waa kii in ka soo qaatee iminkuu xadiidku inoo imanaya wayudkaru can abilaasin abilaas nin la yidhaaho na waxa laga wariyey kolley abulaaskana waxaysay dee xaafidnu xajar iyo halkan uu leeyahay waa nin reer khusaaca abulaaskani oo bal matalan taas abulaaskan waa nin reer khusaacaah oo dee suxbana way u sugnaatay magaciisa ziyaad waa la yidhi cabdullaahina waaba la yidhi laba xadiid buu leeyo kani mid ka mida yahay kanna markaan hayno axmed iyo ibnu khuseyme iyo baaba soo saaray oo bal rijaashiisnuley laakiin cilo yar buu leeyahayoo cancanatu bnu isxaaqa ee bal matalan waa xadiid labaadna uu leeyahay waana kan sheekhu dee umuuraha daraaddeed ciladaa yaree jirtana uu siiqada tamriidka ugu wariye can abilaasin xamalana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu nagu qaaday calaa ibili sadaqati geelii sekada lilxaji xaj oo bal kalan baa kuba sugna waa ta aan leenahay dee waadna taa dad kala duwan ay kuma tegayaan xajkii inay iyaduna qayb dee qismigii ama sahmigiiu fii sabiililahi buu soo gelayaaye bal laguma bixinayo waayo barhkoodna fii sabiililahi waxay ku khaas yeelaan dee jihaadkii iyo umuurahaas kuwana way wax caamay kaba dhigaanoo dee waxa weeyaan camal kastoo ilaahay daraadii loolaba imanaya xataa dacwadii iyo umuurahaas iyo way soo gelaysaa iyo dadkii bal jaanibkaasna wuu soo gelayaa bay idhaahaan bal marka wuxuu leeyahy geel marka hore la keenay oo loo keenay zakadii oo geelii zakada ahaa ayuu iyagii siiyey si ay ugu xajaan ay u fuulaan gaadida ay ugu noqoto oo bal markaasoo una qaaday bal taas buu leeyaho iyaduna waxyaalaha hore xoogeynaysaa bukhaarina dee umuuraha uu inoo soo arooriyey waa isagoo arinkan ku xoogeynaya isagu dee in umuurahaasoo dhamme ay masaariftii sakada ay ka mid noqonayaan xdثna abاليmاni qال أخbarna شhucayb qال xadثna abu الزinaadi عan الأcrج عan abi هurيraةa رadي الlه عanه qaal أnahu qaal amara rasuul الlahi slى الlaه عlيه waslم rasuulka ilaahay wuxuu amray biصadaqati sadaqo ayuu amray dadka ayuu amray in lala baxo taasaa rasuulka ilaahay baa amray salawaat اllahi wasalaamu عalayh koley riwaayo muslim kale abi daawuud inay kuba sugnaeda baa waxaa kuba sugnaa bacaa rasuul اlahi salى اllahu عalيه waslm cumara saaciya calى sadqa waa riwaayada muslim iyo abi daawuud iyo oo amarkan uu amray dee sadaqadii in la bixiyo waxaana raacday inuu cid diray dadka kasoo guraysa sekadii cumar ibn khadaab baa markaa uu dirayba faqiila waxaa la yidhi manaca waa diiday kolley cumar buu ahaa cidda warka keentay ibnu jamiilin ina jamiil iyo wa khaalid ibn اlwaliidi khaalid ibn اlwaliid iyo waa cabaas bnu cabdilmualib sekadii inay bixiyaan bay saddexaasi iska diideen baa lagu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi maa yanqimu ma qoonsanayo oo wuxuu diidaya imaka halkan oo la yidhaaho waxaasuu ku cudur daartay oo uu diidayuu qoonsaday qoonsanayaa ma jirto ibnu jamiilin ina jamiilkana xaaf ibnu xajar wuxuu leeyahy magaciisa maan arag kolley hadalkana dee cumar baa yidhi laakiin wuxuu ka soo naqlinaya qaadi xuseen tacliiqiisa adigu waa kutubta shaaficiyada barhkood in magaciisa cabdullaahi laba yidhaaho waa kitaab fiqiya ayuu kaba soo naqlinaya laakiin maan arag buu leeyahay riwaayaadka xadiidka ama taas kutubta xadiidka magaciisa kamaan helin laakiin sida muuqata waa nin ansaara weeye bal matalan taas adugu waa nin ansaara un oo barhkood ay yidhaaheenba dee markaa hore malaa dee ama khaasatan usluubkan oo kale iyo inuu ama nifaaqba ahaa laakiin ka toobad keenay iyo adugu bal waa nin ansaara imanka taas ma goynayne ama ma odhanayne rasuulka ilaahay markaa muxuu yidhi isaga arrinkan diidmadan waa dee ku canaananaya maaha meesheediina malaha weeyaanoo yanqimu macnaa maa yunkiru wayakrah wuxuu qoonsanayo ibnu jamiilin ina jamiil ma jirto ilaa anahu inuu ahaa un mooye anahu kaana inuu ahaa faqiiran ruux baahan oo faaqnaahu llahu warasuul ilah iyo rasuulkiisa ay qad yeeleen abu daawuud oo kale faaqnaahu lahumba halkan dhacday warasuuluna koley subaxda sidaan sheegnayba casharka kale waatanoo riwaayaadka way nooguba sugan tahay rasuulka ilaahayna magaciisa wuxuu sheegay dee ninkan inuu islaamo oo bal matalan markaa dambana isagoo faqiira uu qad noqdo rasuulka ilaahay sababtiiba ahayd saa uu gacmihiisa kuba islaamay ilaah baa subxaana watacaala khanaa'imtii iyo fayii uu baneeyey mu'miniintii ayuu qeyb kaba helay tiibuu ku qaniyoobay bal matalan taas intaasuu mooye wax kaluu qoonsanayaa ma jirto dee matalan ruuxu inuu faqiir ahay uu qani noqdayna wax la inkiro wax la qoonsado ma aha macnaa wax tani cudurdaar uma noqonayso weeyaanoo arrintu waa tay dhaah min baabi ta'kiid ilmadxi bimaa yushbihu dame dee arrinkani muu ahaa ruuxu faqiir muu ahaa ilaahay baa qani ka yeelay taas baa keentay inuu wixii manciyo imaka wax cudurdaar u noqonaya isagii ma aha oo taasi wax kale maahae suuradani haddii aan wax cudurdaarka uu leeyahay ay intan tahay deetani cudurdaar maaha cudurdaar ma lahaba weeyo marka maxaa kuba sugan waa tacaridu bikufraani nicam wa taqriicin bisuui saniici fii muqaabalati waa isagoo dee imaka halkan nicamtii ilaahay siiye ee uguba nicmeeyey inuu kaba kufriyo ama uu qariyo uu kuba shukri waayey isagii oo laguba sifaynayo iyo ixsaankii iyo wanaaggii isaga uu ilaahay xaggiisa iyo rasuulkiisa uu kalaba kulmayoo uu qaabiliyey sua saniican saniican dee aan toosnaynba uu qaabiliyey bal taaba weeye dee ninkana waa taan soo sheegno sheekha wuxuu soo naqlinayaa barhkood inay yidhaaheenba waaba dee mudaafiqabu ahaayo wa minhum man caahad allahi ninkii kuma soo degtay weeye laakiin wuxuu ree sheekhu hadal buu raaciyey sharaxa idinkuma sugantay walmashhuuru anaha nazalat fi thaclaba oo wa minhum man caahad allah lain atana min fadli inay thaclaba ninkii la odhanayay kuma soo degtaa mashhuura waana dee qisada aan maqalay nin markaasoo de markii dambe suu kolba u fogaanayuu jamaacadii uga tegayay markaa dheeraaday oo taasoo de markaa markii dambena sekada diiday laakiin hadda waxaa u horeeya sheekha safxada laba boqol iyo lix lixna aniga halkayga weeye waa tayda kolley waa intan janaais kuba jirnay ayuu meel kuba soo sheegay thaclaba xadiidkiisana ma qisadaas inay daciif tahay laa yuxtaaju biha maaha qisadaas saxaabi saclaba la yidhaayoo markii dambena sekadii diiday oo inta xoolihiisii bateen oo yidhi waxaniba waa jizi iyo taas oo kale wax sugan maa xadiidka meesha ku saaray waa xadiid daciif bal sheekhuba halkaas ayuu de aniga waa safxada kayga safxada laba boqol iyo lixi lixinba weeye ayuu kusoo sheegay inay dee taasi aanay xujo ahayn oo bal markaa imanka waxaan leenahay dee kanama odhanayno thaclabana qisadiisaasi ma sugno inay thaclabo ay taasi kuma soo degtay taas iyada wax sugan ma aha ama xadiidka qisadaas thaclaba ee aynu garanayno dee kutubtaasna ay soo arooriyaanba ay soo garanayno qisastiiyo wax dee ka sugani ma jirto oo halkan la ictimaadsada bal hadda manaca ibnu jamiil wa khaalid ibnu lwalid wa cabaas ibnu cabdilmualib markaa hadda wa ama khaalidun khaalid labada kale rasuulka ilaahi waa daafacay waa inuu cudurdaaray fainakum idinku tadlimuuna khaalida nimankan leh sekadii buu bixin waayo khaalid waa ka gardarantiinoo waa dulmiyaysaan waa dulmaysaan waayo qad ixtabasa wuxuu waqfiyey adraacahu waa jamcu dircin waa bahlii dagaalka loo qaadanayay wa actudahu jamcu catadin weeye koley muslimna waxaa dhacday actaadahu labaduba waa jamcu catad oo labaduna waa jamcu qila midna waa afcal midna waa afcaal laba jamcu qilo un actudna waxay yidhaahaan ama catadan la yidhaah waxaan dagaalka loogu talagale la diyaarsadee silaax iyo dawaabbaah fardihii iyo hubkii iyo waxaasoo dhan barhkoodna fardahay ku khaas yeelaane kuwaasuu kaba dhigay si loogu jihaado waqfi buu kaba dhigay oo markaa taas kollay dhowr qowl bay meesha yidhaahaane bal laba un haddaan kaba soo qaato macnuhu waaba iyagoo u qaatay waxaan uu hayaa gacantiisaanay ku jirto ha waqfiye gacantiisa kamay bixine inay tijaaraba tahay zakadeedii kaba dooneen dee tijaaradana kollay ijmaac ahaan bay nooguba sugantahay inay zaka ka waajibayso bal maalan markaasaa arrinkuna muxuu ahaa wax dee qabla alxawlba uu waqfiyo oo uu talagalo u hayo uun in lagu jihaadee wuxuu isagu leeyayba aan haynoo dee markaa waa uu waqfiyey oo waxaan zaka kama go-ayso kumana lagumana lahaa aba kaa waqfiyey taasi waa macna macnaha labaadna ruuxa eeg xoolahan waqfigan iyo waxani waa tadawuc wax waajib ku ah maaha ninka waxaa qiimaha badan weliba ugu fadhiya ee aad adraacdiisii iyo cataadkiisii ama actaaddiisii kale ah waqfiyey ee taa huray masake yaroo kooban buu ku bakhaylayaa mee kuma bakhaylaya weeyaanoo ninka waxaasba bixiyey ee waxaa waqfiyey zako kooban kuma bakhaylayo bal taasna waa macnaa bal maalan labaad wixii kalena sharaxaynu eegan doontaan وأما العباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay adeerkii weeyo dee sharafta iyo taas iyo karaamada weyn buu leeyahayoo fahiya zakadani calayhi korkiisa ama sadaqatun sadaqayta caleyhi isaga korkii wa miluhaa macaha iyadoo wax la midi ay maceeda tahay taasba weyn bal lafdiga bukhaari imaka halkan fahiya calayhi sadaqatu wa miluhaa macaha riwaayadan san baa inoo dhacday oo bal maalan taas waxaa kaloo dhacay riwaayo muslim fa hiya calaya wa miluhaa macaha bal waxaa riwaayadka qaarkood dhacay fa hiya calayhi wa miluhaa macaha kolleyna bal taasba weeye waxaana ay tahay uun rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal amuru kuba baraarujiya haddii aan idhaahno fa hiya calaya anay hiya calayhi maya korkiisay tahay waana taan leenahay wa miluhaa macaha iyo wax iyada la mid ah oo maceeda ah taas baa korkeeda ah macnuhuna waxa weeye intan waa bixinaya bal weliba wuu labanlaabayaa ciqaabna maaha ciqaabna maahee riwaayaadka kalean kuma fasiranaynaa ee ahaa fa hiya calaya wa miluhaa macahaaba ama calayhi wa miluhaa macahaa baan kuma fasiranaynaayo abu daawuud oo kale xadiidkeed markuu soo warinayay baab buu u tarjamaysay baabu tacjiili zakaat zakada oo lasii hormariyo o lasii dedejiyo oo taa macnaheedu uu yahay yaanay qoladani ogaaninbe cabaas sadaqadiisan iyo sakadiisii tii sanadaa uu bixilaaya bal sanadii ku xigtayba iyadoo dee rasuulka ilaahay ama cidi ay uma baahatay ayaa laga sii qaaday uu ka sii qaatay marka markuu kaba sii qaatay oo rasuulka ilaahay sanadaadiyo taasi waxa weeyaan sadaqadan iyo ballaftiga marka calayhi wamila macahaan eegno iyadii iyo weliba mid kaleba waa wax laga hayo uu sii bixiyey oo uu sii dedejiyeyba weeyaanoo abu daauud tarjamada baabu tacjiili zakaat kusoo oragta markaasuu xadiid labaad soo naqliya xadiid caliya ayuu raaciya xadiidkan oo ah rasuulka ilaahay inuu weydiisay inuu uba ruqseeyo inuu sii bixiyo rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uuba idmayey waana xadiid abu daauud muu tiriy tirmidi buu uba tiriyey isagoo le sanadka waa maqal kaley riwaayada abu daauudna albaani waa taxsiiniyaaba bal markaa waxa ay tahay lafdigani korkiisay tahay sadaqa iyo mid laba mida barhkood baa macnaa uu yahay kabadhiga dee sadaqadii in lagu labalaabayo kol hadduu imika bixinba waayo oo kale bal taas say taasi waxaan dee laga sheegay in ay meesha ugaba saarto waxa rutbadiisa sarraysiisanayba noqotee laakiin waxaan leeyahay kol haddii umuuraha kaleba ay jiraanoo calayana ay tahay calayhina lafdigaasoo kale bal calayana ay noo soo aroortay riwaayada kalena ay nooba timi wuxun baan kuma fasiraynaa waa tacjiilkii sakadoo isagii wax lagu leeyey maahee dee sadaqadan iyo mid laba midaba korkiisa ahoo laakiin laga sii qadimay oo uu sii bixiyo oo laba sii hayo bal lafdiyada kale ayaan kuma fasiranaynaa dee barhkood baadayn imaka halkan daahirka xadiidku waa inuu rasuulka ilaahi ugaba tago kaba dulqaaday laakiin taasna alfaadaha kale fahiya calayada ayay dee ku habboontae lafdigan kuma habboone muhimku bal waxa weye xadiidka waxa laguma fasiray tacjiilkaa zakada iyo inuu sii dedejiyey wax laga sii hayay ay taho markaa isagana aan laguba lahayn ninka meesha uu rasuulka ilaahay dee ku canaantay ee uu inkirayo xaaladiisu waa ibnu jamiilun ama labadii kale sana uguma cudurdaare taabacahu waxaa raacay shucayb ibnu abi zinaad can abiiho xaggan lafdiga sadaqada ayuu isaguna kuba wariyey ibnu abi zinaad cabdiraxmaan abihi cabdullaahi kaba wariyey wa qaala ibnu isxaaqa can ibni abi zinaad ibnu isxaaqna waa wariyay isagoo abi zinaad kaba warinaya hiya calayhi wa miluhaa macaha waa halka calaya bedelkeeda korkiisay tahay iyo weliba wax la mida oo la jiraba taas baa korkiisa waqaala ibnu jurayjin ina jurayj isagu wuxuu ihi xudidtu can ilacraji acraj waxa laygaba waramay waa dee markaa inqidaac baa jire milow laakiin waana tacliiqun milow kaa laba mid ah ee bal xadiidka macnihiisa guud taasba weeye wixii sharaxana insha allahu tacaala wayna eegan doontaan bal maalan kolley xadiidkana waxaa iyada inooguma sugan ay kaba midtahay imaamkii inuu dirayo cumaashii si sekadii loo soo ururiyo ruuxii qaafilka ah ee ka qaafilka ah wixii ilaahay uguba nicmeeyey bal nicmada hinaha uu bacdalfaqri siiyey bal in la xusuusiyo si uu xaqii ilaahay uguma qumo lagumana canaanto hadduu waajibkiiba manciyey oo kale in bal taas umuurahaasi way nooguma sugan tahay iyo waxyaalo kale allahu subxaana wa tacaala aclaa waclam